taliska ciidanka isluubta dowladda puntland oo kaashanaya hay-adda u n o d c ayaa kuliyadda ciidanka isluubta soomaaliyeed ee genaraal cali nuur garoowe tababar ah uga furay soddon askari oo ka tirsan ciidanka asluubta dowladda puntland mas-uul ka tirsan ciidanka asluubta dowlad goboleedka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey tababarka iyo waxyaabaha uu daarnaa salaan kadib maantay waxaa sharaf noo ah in halkan aan ka furayno tababar ku saabsan xaaladda xabsiyada oo isugu jira xakamaynta iyo la dhaqanka iyo badbaadinta maxaabiista lasoo xiro oo ama xukumarayaal ha ahaadeen ama garsugayaal ha ahaadeen aan gacanta ku hayno ciidankan oo rag iyo dumar isugu jira waxaa sharaf noo ah in lagu soo xulay khibradooda iyo aqoontooda shaqo oo awalba ay ka shaqayn jireen in maantana tareerinkan dib loogu celiyo oo ay bixinayso hay-adda u n d c iyo macalimiintan ka socda dalka sweden oo runtii aan aad iyo aada ugu mahad celinayno muddadii aan wada shaqaynaynay ama u n d c iyo hay-adda u n d c iyo taliska ciidanka asluubtu puntland ay wada shaqaynayeen runtii wax badan laga faa'iidey oo ku saabsan tababarada iyo maxaabiista sidii ciidanku ay ula dhaqmi lahaayeen ama loo xakamayn lahaa farxad bay noo tahay inay maantana ay dib u bilaabatay ducfadan oo ka kooban soddon askari inay maanta ka faa'iidaysanayaan tababarkan aad iyo aad bay sharaf noogu tahay waxaan rajaynaynaa inta tababarkani socdo in loo qaato si hufan oo dheganuglaan ah oo macalimiintan khibradda sare leh oo bixinaya tababarka laga faa'iidaysto oo ciidanku ay noqdaaniin kuwo ducfad ka duwan ducfadihii hore maadaama tababarada ay siyaado la socoto oo bulshadii ay ku jirto xakamaynta maxaabiista ama waxa weeye kuwa dembiyada fududa ay ku jirdho in si fiican looga faa'iidaysto oo macalimiintu ay noqdaaniin casharkooda uusan meel cidlaa ku dhicinin laakiin ciidanka asluubta sidii lagu yaqaanay inay maanta uga faa'iidaystaan bulshadii iyo ciidankii kale iyo maxaabiistii ay ka yimaadeenna iyo xabsiyadii ay ka kala yimaadeenna ay ku celiyaan ayagoo macalimiin ah oo ayagu tareerinkii dib u bixin doona faa'iidadii halkan ay ku arkeenna ay insha allah aan rajaynayno inay dib shaqadooda wax badan ka bedesho